burburka iyo dimitaanka dhismahan ka koobnaa saddex dabaq kuna yaalay bartamaha magaalada mombasa gaar ahaana suuqa markitiga oo ka mid a suuqyada magaaladani mombasa ayaa waxaa u suurta gashay ciidamada ammaanka iyo weliba sidoo kale askarta countiga ee ismaal goboleedka mombasa ee loo yaqaan county inspectorate inay ka bixiyaan dhammaan dadkii suuqani ku ganacsanayay iyo weliba sidoo kale dadkii deganaa taas oo lala gol ahaa in laga hortago gebi ahaanba khasaare nafeed halkan ka dhalato gudoomiyaha guddiga ganacsatada suuqa markitiga ee magaalada mombasa ganacsada cali sheikh isagoo si gaara ula hadlayay warbaahinta istaa waxay kaamiradan qabatay dhismahani ilbiriqsyadii uu burburayey raxmaaniraxiim guriga aad aragtaan oo halkan iga dambeeya magacayga waa cali sheekh aadan gudoomiyaha degma dadka beecsharada ee suuqa markiti magacayga waa cali sheekh aadan insha allah bila hadda si aad u aragtaan guriga halkan iga dambeeya ayaa mid ku sugan oo saddex dabaq ah waana xaaladiis hadda hadalkiisa isagoo sii wata ayaa cali sheikh gudoomiyaha guddiga ganacsatada suuqa markitiga ee magaaladani mombasa wuxuu inoo sheegay in uu suuqani ka koobnaa soddon dukaan iyo weliba sidoo kale guryo deegaana islamarkaana dadka halkan deganaa iyo dadkii ku ganacsanayay gebi ahaantoodba laga bixiyey ka hor intuusan dhismahani soo dhicin sida aad u jeedaan dabaq saddexaad ayaa halkan ku dumay oo dad ay ku ganacsanaayeen alxamdulillah wax dhib ku noqday male hadda wax ku dhintayna male hadda muddo dhayood ayuu dilaacsanaa ama u lahaa daliilka maaragtay dumitaanka alxamdulillah kulli hadda wax naf oo ku go'ay male waa nabad mahad ilaahay laakiin waa kaasoo waa guriga waa dumay dhibkaasuu dhageystay dabaq kaloo ku xigayna wuu galaaftay booliiskii oo county governmentiga waqtiga looga baahnaa ayay ku soo jawaabeen ayaga ayaana naga kaalmeeyey sidii dadkii tukaaminleyda ah ay ugu bixinayeen mahalkooda si dhaqsaana aagga looga dheeranahay si uusan dhimasho iyo ayna u imaanin
sidoo kale mid ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa kana tirsan guddiga ganacsatada suuqa markitiga ee magaaladani mombasa ayaa isaguna wuxuu faahin dheeraada oo naga siiyey xaalkan
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed axmed isku xidhaha marketi business community maanta meeshaan masiibaa ka dhacday gurigaas oo iga dambeeya ayaa maanta dubay gurigaanu muxuu ahaa afar biyaane oo kora iyo soddon dukaano hoos ayuu ahaa gurigaan waxaa sabab u ahaa gurigaan egta laga dhisay aad loo qoday ayaa gurigaan sabab ah inuu dubo alxamdulilaahi waxa dartaan oo dhimashaha kama dhicin laakiin hanti badan ayaa meesha ku burburtay marka alxamdulilaahi maanta dowladduna aad bay gacansaar markiiba qolada demiska iyo qolada oo booliska oo emergensiga naga soo gaareen gafana baalka emsayaga naga oo xaafadan cabdiraxmaan cabdiqaadir xasan fireesh asaguna si degdeg markii uga soo jawaabay gafaneen cabdisamed shariif naasirna asaguna tiimkiisa oo ambaasiyad waa ka soo jawaabeen alxamdulillah wax dhimashaa kama dhicin marka hadda gurigiina waa u jeedaayo si u dudumay asaga iyo laba gurigii iyo guri kale ku xigayo ilaa guri saddex guri oo duntay marka alxamdulillah haddee khasaarada meesha ka dhacday hantiyada ka dhacday laakiin naf muli ma goyn
gurigan iyaga dambeeya oo ka koobnaa saddex dabaq ayaa daqiiqado kooban halkani ku dumay iyadoona oo ka mid ahaa goobaha ganacsiga ee ku yaalla bartamaha magaaladani mombasa maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa suuqa markitiga magaalada mombasa